annaga shabeellaha dhaxaye hiiraan haddaan reer hiiraan nahay lagala hadda igadaa lagu wareejiyaa la yidhi maqalay igu tahay saad adinka idaacaddii iyo telefis xamarna waa joogay guddoomiyii gobolka hiiraanna waa ahay xamarna waa joogay dowladda soomaaliyeedna igama talagelin igadna igama talagelin idaacadda saad uga dhegaysateen aan uga dhegaystay walaxan anuu ka madaxoon idaacadda aan ka dhegaystana ninkii idaacadda ka sheegay meeshuu u rata u aadi maaha dadkaygunu aadi maaha dadka jiraana wakiil lagama ah hiiraan iyo shabeellaha dhaxana waxaa la dhisi doonaa hiiraan iyo shabeellaha dhaxana waxaa la dhisi doonaa markii reer hiiraan iyo reer shabeellaha dhaxa ku heshiiyaan siday u dhisanaayaan iyo siday wax ku qaybsanaayaan waxoo dhanna ciiriin ku qaybsadaan kadibna ayagoo ciiriinka ku kala haystay ay isku darsan doonaan haddii alla idmee ee igad loo adeegsan maaha igad loo adeegsan maaha ayaga ha isdiiday lamalo igad anniga shabeella dhaxa isku kahayna qasbi mihi waa diidnay igad annaga igad waa diidnay